galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha ogostna waa laba sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga internet-kood caalamkao dhan nagala socotaan v o a somaali com
idaacadayada galabnimo oo si wada jir ay u daadiinayaan saare cille iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee somalilan ka jirta kadib markii uu dhammaaday wakhtigii madaxweynaha iyo kii baarlamaanka maxay tahay tallaabada xigta
wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasha ka qabsoomi karin muddo sanada ayuu sheegay in doorashada ugu horaysa la qaban karo markuu xilligaas soo saaray ee uu yidhi xilligaasaa la qaban karaa waxaan ku nidhi waayo annagu waanu gudbinaynaa sideedii baanu gudbinay waananu ixtiraamnay madaxweyne waa soo dhoweeyey laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan ama wax ka bedelaan guurtiga waa wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaad sidoo kale aad maqli doontaan jarnaal sare oo lagu dilay dalka burundi iyo xiisadda oo aad u kacsan ninkan waa nin madaxweynaha madaxweynaha aad iyo aad buu ugu dhow yahay ninkana wuxuu ahaa sirdoonka waddanka buu ahaa tan kalena mucaaradka badanaa asagay furta ku fiiqayeen waxyaalaha badan oo waddanka ka socda asaga inuu ka dambeeyo haddii la fiiriyo dhinaca ammaanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo marka horese warkii caalamka
wasiirka dalka maleysiya ayaa maantoo hadal sheegay in baalka diyaaradda ee laga helay jasiiradda indian ocean la xaqiijiyey inuu yahay gobol ka mida diyaaraddii maleysiya ee la waayey sannadkii hore leo tong ayaa sheegay in saraakiisha faransiiska iyo shirkaddii samaysay diyaaraddan ee boin ay ka mid yihiin dadka xaqiijiyey baalkaasi inuu yahay gobol ka mida diyaaradda la waayey wasiirka ayaa sheegay inay wadaan dadaal lagu doonayo in lagu gaaro deegaano ku dhow jasiiradda reunion oo ku taala bariga madagaskar saraakiisha ayaa sidoo kale baaritaan ku wada gobol kale oo laga helay magaalada layidhahda st denis oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta jasiiradda reunion iyadoo gobolkaasi loo malaynayo inuu yahay albaabka diyaaradda diyaaradda maleysiya tirsigeedu ahaa saddex boqol iyo toddobaatan ayaa la waayey bishii march ee sannaddii labadii kun iyo afar iyo tobankii xilligaas ay saarnaa saddex boqol iyo laba boqol iyo soddon iyo sagaal rakaab iyo shaqaalaha taasoon weli si rasmiya loo ogeyn halka ay ku dambayso xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay xidhiirka u dhexeeya masar iyo maraykanka sidoo kalena muhiimadda ay dalka masar u leedahay wadamada ku yaala bariga dhexe waxaanu sidaasi ka sheegay kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi masar sameex al shugri kerry wuxuu ku sugan yahay magaalada qaahiro waxaanu sheegay in labada wadan ay si siman uga walaacsan yihiin khatarta ururka daacish waxaanu qeexay sida loogu baahan yahay istaraatiijiyad muuqata oo lagula dagaalami karo argagixisada iyada oo taageero laga helayo hogaamiyeyaasha diinta aqoon-yahanka iyo dadka muwaadiniinta waxaa kaloo uu kerry ka hadlay muhiimadda ay leedahay xidhiirhka is-aaminaadeed ee ka dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka muwaadiniinta ah oo ay lama huraan tahay in lasii xoojiyo si dadku ay kalsooni ugu qabaan hay-adahooda dawliga ah markaasina ay si wada jira u qabtaan howlo waxtar leh oo lagaga hortegi karo waxyeelada argagixisada toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay boqol iyo konton kun oo qofna oo kalena waxyeele ayaa ka soo gaadhay kadib markuu daad ku fatahay magaalooyin ku yaala dalka maymar saraakiisha militariga ee dalka maymar iyo hay-adaha gurmadka ayaa bilaabay sidii ay usoo badbaadin lahaayeen dadka uu daadku gadoomiyey islamarkaana waxay wadaan dadaalo lagu gaarsiinayo gurmad madaxweynaha dalka maymar ten sen ayaa shalay booqday mid ka mida gobolada dalkaasi ee waxyeelada ba-an ay ka soo gaadhay daadkaasi oo ku yaala waqooyiga dalka maymar fatahaadda daadkan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii uu dalkaasi ka da-yay roob labadii toddobaad ee ugu dambeysay kaasoo ku fatahay qeybo ka mid a dalkaasi jabhadda kurdiyiinta ee dalka turkiga ee magacooda loo soo gaabiyo p k k ayaa axaddan maanta weerar ismiidaamina ku soo qaaday xarun booliska turkigu leeyihiin oo ku taala bariga dalkaasi weerarkan ismiidaaminta ah oo la sheegay in loo adeegsaday mid ka mida baabuurta beeralayda oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayay ku dhinteen laba askari in ka badan afar iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ugu dambeeyey rabshado xidhiidha oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba ka dhexeeyey jabhadda b k k iyo dowladda turkiga oo iyagu bilaabay duqaymo cirka ah oo ay si xidhiidha ugu bartilmaameedsanayeen jabhaddaasi kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha turkiga iyo waqooyiga dalka ciraaq
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan wararkan aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington xiisad ayaa ka jirta magaalada bujumbura ee caasimada dalka burundi kadib markii saaka lagu dilay nin jarnaal oo ka tirsanaa sirdoonka waddankaasi oo ahaa inay aad iskugu dhow yihiin madaxweynaha dalkaasi biera ninkursisa jarnaalkan ayaa lagu magacaabi jiray adolfi shinimirimana waxaana lagu dilay weerar u muuqday inuu yahaa mid lasoo qorsheeyey khadka telefoonka ee magaalada bujumbura ayaa haaruun macruuf waxa uu kula xiriiray wariyaha v o a maxamed yuusuf ninkan waa nin madaxweynaha madaxweynaha aad iyo aad buu ugu dhow yahay ninkana wuxuu ahaa sirdoonka waddanka buu ahaa madaxweynahana aad iyo aad buu ugu dhowaa waa nin sha shaqada ereyuhu dhaho mise shaqada uu qabto badana oo oo muran muran ka dhasho tan kalena mucaarad ka badana asagay farta ku fiiqayeen waxyaalaha badan oo waddanka ka socda asaga inuu ka dambeeyo haddii la fiiriyo dhinaca ammaanka iyo haddii la fiiriyo banaanbaxyihii ka dhacayay bujumbura saddexdii bilood oo lasoo dhaafay iyo sidii loola dhaqmay dadkii mudaaharaadayy farta badana waxay ku fiiqayaan ninkaas asaga inuu ka dambeeyey bal ninkan waxaad noo sheegtaa meesha lagu dilay iyo dilku siduu u dhacay ninka nin generaal weeye waxaa la generaal adolf baa la dhahaa badanaana wuxuu saaka wa saaka waxaa lagu dilay xaafad la yidhaahdo kamenga xaafadaasna badanaa waxaa joogo taageerayaasha dowladda meeshaasna waa meesha uu badanaa shaqadiisa waa badanaa meeluhu fadhiisto waa badanaa meelaha shaqooyinkiisa ay u badan yihiin shaqooyinka sida danta dowladda iyo shaqooyin isaga kaas u ah meeshaas un unu ka shaqaysto xilli laba saac iyo laba saac ilaa laba saac iyo bar baa baa isaga wararkaan helayna waxa weeye in in dambe gacmeed iyo iyo wax qarxo gaariga loo loo loo dhigay dadka badanaana farta waxay ku fiiqayaan nimanka asaga asaga u dhow waa garta waxaad ii sheegtaa adigu maanta banaanka ma u baxday maxaad soo aragtay markaad jidadka tagtay aniga aniga dhowr saacadood ka hor baan meesha aaday markaan dilkaasaan maqlay intaana meesha markaan u yaro dhowaanay aniga gaarigaan ku jiray askar iyo military baan istaajiyey markay istaajiyeen way baareen boorasooyinkii aan watay iyo qalabkaygii aan ku shaqaysanaya bay baareen markii ninkii laba daqiiqo bacdu naga tegay kuwa weynaabu lasoo hadlay markuusu noo yimid wuxuu igu yidhi meeshaan waa inaa ka tagtaa haddaa ka tegi weydina waan ku dilaynaa marka isla markii waani marka waan kasoo laabtay meeshaas waxay kutusinaysaa xoogaa cabsi weynna ka jirtay inta aniga meeshaan tegin ka horna nin weriye kale oo wadanka u dhashay way qaraaceen taasna waxay kutusinaysaa wuxuu waxay wuxuu ahaa wariyihii ugu horreeya oo meesha tago waa nin wadanka u dhashay taas haddaad fiirisidna waxay kutusinaysaa xoogaa aniga inay iga yara xishoodeen laakiin xishoodna saasa ma jira laakiin inay ay ii roonaayen ay dheheenba niyo meesha ka tag ninkaas laakiin hortayda meesha tagay inay inay inay inay jirdileen haddana wuxuu yaalaa isbitaalka buu yaalaa waa garta waxaad ii sheegtaa marka jawiga waddanku waa sidee waaynu la soconaa muranku wuxuu ka dhashay xilliga doorashadan kale uu ku guuleystay madaxweyne pierre nkurunziza amniga iyo xaaladda waddanku waa sidee waddankan xageebuu ku socdaa afarta bilood soo dhaafa mudaaharaad fara badan baa ka jiray markuu madaxweynaha yiri bisha afraad dhammaadkeed aniga waxaan jeclaan lahaa inaan u istaago ma saddexaad marka saddexaad uu kusoo baxay jimcadii hore lasoo dhaafay waa la yeeriy inuu asaga doorashadaas kusoo baxay markaas bacdina ka horna wadahadlo badan baa wadanka ka socday mudaaharaad badan baa jiray bamba gacmeed dadba dad baa meelo lagu dilaya habeenkii markaad jiifatid caasimadao kale habeen walba qaraa waxaad maqli qori dhacayo risaas meel ka yeerayso habeen walba waxaad maqal nin baa meel lagu dilay bamba gacmeed baa meel lagu tuuray marka was- int- arrintaa way soo socotay laakiin hadda doorashada waxaa moodaa inay dhamaatay dhowrka maalin hadda lasoo dhaafay doorashada ka bacdi een- een ciidanka dowladda ee booliiska waxay gelayeen xaafadaha ay u malaynayeen mise xaafadaha badana uu mudaharaad ka dhacayay meeshaasna ina ayakay dhalinyaro badan badana ay ay ay istureeyaan mise dowladda meeshaas ay gasho dhalinyaro soo qabato marka arrimahaas way socdeen dad waxaa jiro wadankii ka baxay ciidan waxaa jiro markii isku dayeen inay afgembiyaan madaxweynaha nkurunziza markuu aaday tanzania wadahadalkii ka socday nimankaas qaarkood inay wadanka ka baxeen een wararka haddana soo gaaray dhowrka maalin ka hor warar waxaa jira wadanka een dhinaca waqooyi inay inay ciidamo mise niman qur- hubaysan inay xaafadaha mise magaalooyinka yaryar mise tuulooyinka ay soo galgalaan een haddana wararkana soo gaaray waxa- waxaan maqlaynaa in wadooyinka soo galayso caasimadda siiba hadda meesha ka dha- meeshay wax ka dhaceen oo kale in dadka loo ogolay inay kasoo galaan een wa- repo- wararka kale haddana soo gaaray waxa weeye in dowladda amniga dhinaca boodarka xuduudka rwanda inay adkeysay ay ay lama hubay ilaa hadda inay xirtay laakiin inay adkeysay meeshaas waxa weye meesha cabsida badan ay ka qabto inay nimankii wadanka ka baxay oo ciidanka ahaa inay kasoo galaan warar badan baa jiro haddana sheegayo in wadanka gudihiisa mise caasimada gudaheeda in niman hubaysan inay ka qallaasay waxaas ka bilaabaan marka waa waa arrin aad iyo aad u adag dadka shacabka markaa la hadashid een cabsi weyn weyn weyn bay qabaan een habeenka maqribkii marka la gaaro oo kale wadanka waa caasimad weyn dadka dhow ay ka wada xaraadeen dadka way wada guryahooda ay wada aadeen marka cabsi weyn way jirtaa wayna adag tahay bilooyinkan soo socda wadankan meeshuu aadi doono
waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a maxamed yuusuf oo haaruun macruuf uga waramayey xaaladda ka jirta magaalada bujumbura ee dalkaasi burundi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyey ismaaciil farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan bishii julaay ee iminka dhammaatay waxaa ku ekaa shan sano oo kursiga loo doortay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo mucaaradku waxay weli xukuumadda ka sugayaan inay hirgeliso heshiiska xisbiyada halka uu miiska saaran yahay muddo kordhin ay golaha guurtida somalilan u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada waxaa dhinaca kale jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey waxqabadka iyo dhaliilaha xukuumadda madaxweyne siilaanyo ee shan sano jirsatay haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo ka jawaabaya su'aalo kala duwan oo la xidhiidha dhaliilaha xukuumadda uu ka tirsan yahay loo soo jeediyo heshiiskii xisbiyadu halka uu ku dambeeyey sababaha keenay dibudhaca doorashada iyo eedaha loo soo jeediyo xukuumadda ee la xidhiidha musuqmaasuqa iyo qodobo kale inta barnaamijku socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horrayn wasiir kusoo dhowo la'aanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsantahay waan dhaway walaal shan sano ayaa xukuumaddii madaxweyne siilaanyo u buuxsantay qorshaa markii aad galayseen doorashadana aad ku gasheen bal haddaad ii soo koobtid oo hal daqiiq ama laba daqiiq igu soo koobtid waxyaabihii buugga idinku qoraa ee aad dadka la hor timaadeen maxaa idiin qabsoomay maxaanse idiin qabsoomin Ee, walaalow waxaan eh, aad iyo aad baan idiin salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha badan ee dhegeysanaya waxaan aaminsanahay in wixii proj- eh, ku qoraa barnaamijkii eh, xisbiga ee madaxweynuhu hogaaminayay ee xilligaa eh, wixii badankeedii la qabtay hadday tahay isla maalintii u horreysay ee madaxweynuhu uu laabay sharcigii degdega ahaa oo xagga cadaaladda wax laga qabanayay oo uu laabay sharcigii degdega lagu xukumi jiray aan maxkamadaha dadka ku gei jirin hadday tahay xagga dhaqaalaha sidii markiiba kor loogu qaaday ee loo yani dhaqaala halku taagnaa oo dhowr iyo afartan milyan oo ah budgetka qaranku markaa iminkana laba boqol oo milyan wax ku dhow uu yahay ee marka la isu geeyo ee waxa weeye macdalada hoose iyo kuwa kalena laga yaabo in laba boqol iyo konton milyan ku dhawaadaba ee waxa weeye ee dhaqaale oo si laxaad la kor loogu qaaday shaqaalaha iyo ciidamada oo la kordhiyey oo mushaarka loo kordhiyay waa dareemaysaa dawlad yar awoodeeda laakiinse si bareera loo bareeray maadaama markii hore ay ku jirtay qorshaha iyo barnaamijka ay ku jirtay madaxweynaha ee boqol kiiba boqol loo kordhiyey haddana mararkii dambe kor loo qaaday sidoo kale ciidamada oo ah halbowle qaranka oo ah oo iyagana la loo sameeyey darajadii iyo garaadadii lagu taxay oo isla maan dafcad keliya lagu taxay toban kun oo askari wax ka badan oo generaal ilaa iyo alifle ah waxaad og tahay lacagtii burceed diindaarka ahayd oo la bedelay iyo tii cergaabo oo labadaba laga bedelay waxaad dareemi karaysaa runtii si laxaadle inuu xagga dhaqaaluhuna sidaas oo kale kor ugu kacay xagga geliyada wax aada laxaadle baanu ka qabanay waxaanu islenahay runtii hadday tahay ciidamada kala duwan iyo hadday tahay qualitygooda iyo moralkooda iyo iyo waxa weeye saanadoodaba kor baanu u qaadnay xagga nabadgelya aad iyo aad baanu uga uga uga fiicanay baan isleeyahay ilahay baa nabadgelya bixiya laakiin siinta awoodayada ahayd barashada waa dhigta in free laga dhigay dugsiyadii hoose oo dhan laga dhigay biyahoo kale inkastoo aanaan dalkao dhan wada gaadhsiin haddana meelo badan baanu si laxaadle baanu waxu ka qabanay biy waa nolol baahida asaasigaada kamid tahay waxa laakiinse xusid mudan oo aan jeclayn xuso caasimadda hargeysa oo dalka meesha dadka ugu badan yani population ahaan magaalada uu ku nool yahay one million lagu qiyaaso inay ku nool yihiin oo biy biyaheeda runtii biyo la-aan ahayd ama biyuhu aanay ku filayn oo marka magaalada leegan biyuhu ku filayn waxaa projectigi waa gacanta lagu hayaa waxaana lafura la furaya insha allahu tacaala sida noo qorshay two biyo aan rajaynayo inuu hargeysa ama badankeeda ama ku filaado marka waxaan kusoo gabagabaynaya wadooyinka oo kale oo ah mashaariic aanay haweysan dawladaha yaryari ayaanu iska daa wadooyinka koob kooban ee wadada borame iyo wadada wajaale iyo wadooyinka kooban ee aan aadka u dheerayn aanu dhamaynay laakiinse ama kuwa magaalada gudaheeda laakiinse waxaad ogtahay projectiga aadka weyn wadada ceerigaabo saddex boqol oo kilomitr ah waanu u bareernay meel fiicanna marayno ilaa boqol iyo konton kilomitr waxaanu laamigii saaray waxa ay taallo jidcadda ah waxaa jiray markii kulmiye uu gelayay doorashada inaad ballanqaadyo kala duwan samayseen oo qodobada badankooda ay ku jireen shan sano kadib maxaad is leedahay ayaan waxyaabihii aad naawilayseen inaad qabataan ama qorshaha idinku jira inaad qabataan aydinaan qabanin oo aan idin qabsoomin
dabcan waa laga yaabaa marka baahida dadkeena loo eego wax badan baanu qabanay sidaan sheegin lakiinse baahida dadkeena marka loo eego iyo ballanqaadkayagii ballanqaadkayga waxaan isleeyahay boqol kiiba sideed ama boqol kiiba sagaashan waanu fulinay waxaa adu yar oo ay nolosha caadi ku tahay in boqol kiiba toban ab iyo dhown yeeshaan oo meelaha qaarkood aanaan wax ka qaban oo laga yaabo mathalan cadaaladda oo kale inkastoo aanu sameynay reform oo madaxweynuhu reform sameeyey oo uu ku bilaabay isagoo bahdii cadaaladana la kaashanaya haddana runtii tabashada iyo dareenku waxa laga yaaba inaanu boqol kiiba boqol dhamaystirayn markii labaad baa madaxweyne hadda reform daba dib uu bilaabay oo socdo oo hadda uu hogaaminayo guddiga cadaaladdu ay hogaaminayso madaxweynuhuna uu yahay de liidarkii qaranka oo waxa weeye uu qorshihii iyo qaabkii looga shaqayn lahaa la wado waxaan rajaynaya insha allah in lagu guuleysto marka may dhamaystirmin qorshihii cadaaladda aan ku talagalsan lakiinse wax weyn baa laga qabtay waanana hambalyaynaya runtii cid kastoo wax ka qabatay
laakiin sacaadta wasiir cadaaladdaas oo kale marka la eego dadkii waxaad moodaa qaarkood inay doodtaa ka duwan ay qabaan oo ay leeyihiin waaqicii nolosha waxaan wasiirku sheegay kuma aragno ama laga cabanayo meelo badan oo garsoorka ka mid a madaxweynaha laftigiisa oo haddaynu sannado ka hor dib xasuusanno isaga qudhiis wuxuu sheegay in cadaaladda ay dhibaato aada u weyn ka jirto oo uu ereyo culus oo aan laga filin markaa xilligaa ku dhawaaqay xilligaa shirka cadaaladda la qabanayay xilligan guddoomiye maxkamadda sare waa la bedelay maalinood garsoorayaal baa lagu ladhay haddana cadaaladda intaas way ka salballaadhan tahay oo maxkamadii hoose xeer ilaalintii meelo kala duwan baa jira dadkaa maxaad ku qancin lahayd wa waad runtii waad ku saxantay wa laba shay baan ku qancinaya mid waxa weeye waa waxaanu qabanay midna waa laga yaabo conceptiga ama ra'yigo layaaba laga yaabo in lagu kala duwanaado qofku inuu fikrad qaba ka qaba baa laga yaabaa marka markan eego waxaanu qabanay sida aan adigu sheegtay madaxweyne wuxuu cabiray oo aanu ka gaba oo aanba iminka markaad iweydiisay maxaad u filaysaa inaydaan weli halkaa doonayseen gaadhay waa aniga kusoo saaray cadaaladda oo maan la gaban madaxweynehuna si publica buu u sheegay oo yidhi maan filayn cadaaladdu inay halkan marayso markuu caynkaa yidhina odhan waxbuu ku qabtay reform buu sameeyey reformku maaha guddoomiyaha sare iyo guddoomiya maxkamadda sare iyo garsoorayaashu keliya maaha laakiinse madaxweyne hadday tahay wuxuu wax ka qabtay guddiga cadaaladdu intii suurtagal u ahayd guddiga cadaaladdu inuu bedelo ayuu bedelay wuxuu sameeyey maxkamadda sare iyo garsoorayaasheediibuu ayuu bedelay wuxuu sameeyey waxa weeye guddoomiyihii hay-adda shaqaale oo cadaadiso cadaaladda soo gala iyo d t e iyo ninka la yidhaahdo xeeraryaha guud ayuu ayuu isbedel ku sameeyey marka wuxuu keenay intuu bedelkay lixdaasa isaga xaggiisa ka imanaya afar baarlamaankaay ka imanayeen marka waa hogaankii cadaaladda waxaan aaminsan yahay hogaankii cadaaladda isbedel ku sameeyey sidoo kale wasaaraddii cadaaladda oo ah executivekii la shaqaynayey ayuu iyadana isbedel ku sameeyey wax ka bedelo sidoo kale ee halkay ka soo bilaabato asaaska cadaalada oo ah ee waxa weeye c i d da iyo xafiisyada baadhista oo uu kasoo bilaabmo gaaldacwadeedku ama qofka la qabanayo siduu cadaalad ilaha uu kasoo bilaabmo ayaa iyadana aad aragtay dhismaha loo dhisay qalabkii baa la keenay oo waa la qalabeeyey anigoo aada ugu mahad celinaya dowladda britain oo nagala shaqaysay laakiinse qorshaheedii iyo hanaankeedii baanu dhignay waxa waxaa jirta in soomaalidu tiraahdo gari laba nin kama wada qosliso labada qofee loo gaar qaado la garta laga helaa iliyaa waa laga helay had iyo jeeraale yani wuu wuu ka cawdaa marka had iyo jeeraale waxa laga yaba qof waliba inuu cadaalad wax kusheegay cadaalad baanan helin cadaaladda marka halka aan leeyahay waa aragtida cadaaladda ma aha qofku wuxuu doonayo loo xukumo ama aragtidu dadku waxay jecel yihiin waa in la helo systemkii cadaaladda waxa qaadiga ka soo baxaa ma ma sidii sax ahayd ba mise waxbaa ka qaldan waa wixii ay la noqoto waa soomaalidu haddana halkudhig kale u leedahay ilaa aqoonna hanagu cadaabi eexna hanooga tegi dadku doodoodii iyo waxay dhiibteen baa qaadigu u kala xukumaa waan gartay balse cadaaladda waxa loo yaqaana waa in la helo yani wixii ay u baahnayd iyo procedurekii cadaaladda qaar ka mid a dhegeystayaasha gaar ahaan u dhegeyste haatan khadka telefoonka ka soo biiray magaalada hargeysa magacaagaadoo ku bilaabaya asalaamu calaykum waa waad mahadsan tahay ismaaciil magacaygu waa cabdixasiis cali cadaani waxaan kasoo hadlaya magaalada hargeysa wasiir ba aad buu mahadsan yahay waxaan weydiin lahaa wasiirka laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeyaan wasiir marka doorashadii maxaa ka damacdeen ama idi ka meelyaala mase dareensan tahay in waxqabadka ugu weyne dowlad qabato ay tahay waan inay gartay ummadeeda siiso Waan fursada ay dadka ugu codayso waan gartay wasiirkaan siinaya hadalka waayo ee, doorashada waxaan filayaa saaxiibkay wuxuu ka hadlay waad mahadsan yahay wuxuu ka hadlay ee, arrinta doorashada inkasbirka hore iyo laba shiba ka hadlaya arrinta doorashada ee, waxa weeye annagu waxaanu dowlad ahaan qabanay wax le wixii doorashada looga baahnaa balse dibudhaca doorashada mas-uul kama nihin doorashada daba d- dibudhaca dib ay u dhacday waxay ugu dhacday inaanay diyaarsanayn oo aanay diyaarsanayn xeerarkii iyo shuruucdii sidoo kalena ina in waktigii soo guda galay iyadaan la samaynin diiwaangelinta oo muhiim yahay taasi wahay marka sidaa darteed waxay ka soo baxday eh, ciddii gacanta ku haysay waa commissionka doorashooyinka qaranka oo kan iyo kii ka horeeyay bay yidhahdeen waktigu kuma fila waktigiina ay caddeeyeen inaanay ku filayn haddaanay ku filayna waxay ka baxdaa awoodda cid walba way ka baxdaa waxay u baxdaa gacanta u gashaa eh, waxa weeye awoodda guurtiga extension kale eh, inay mandatekii halkii geeyaan loogu talagalay ee loo qorsheeyo in ee, waxa weeye doorasho ku qabsamayso waxay soo gudbiyeen commissionka proposal iyaguna assessment bay ku sameeyeen aragtidooday ku baysgareeyeen waxaanay kordhiyeen extension ay kordhiyeen marka anagu doorasho waktiga loo qorsheeyey diyaar baanu nahay ee, sidoo kale waxaa ku caddayn karaysaa oo aan saaxiibkay xasuusinaya doorasho inaanu diyaar u nahay waxaa ugu adkayd doorasho dalka laga qabto taanu anagu qabanay dowlad ahaan oo ahayd inaan in madaxweynuhu uu xisbigiisii badka dhigo oo yidhaahdo yaa ila tartamo yaanu xisbiyada furo oo cid walba janis u ogolaano ee, oo waxa weeye siino ee, janis ku siino inay u tartanto oo tijaabiso hankeeda iyo himiladeeda ee, taasaa ku caddaynaysa marka madaxweynuhu inuu ku talagalay in doorasho qofkii doona cid ka soo baxaysa aanu garanayn xisbiyadii la furay kadibna badka la dhigay nin walba liya kaarkaaga la soo bax ninkii calafkiisu siiyeyda uu siiyey iminkana ta dambena sidaasaanu diyaar u nahay sidii alla u qorana waa iman doontaa waxaan leeyahay cid waliba ha sugto waktigeeda waktiga loo qorsheeyeyna ee hadda sharcigayna waa waktigii ee guurtiga laakiinse waxaa jirta wakti ay ku heshiiyeen ee ee, ku heshiiyeen actriskii ama ama ee, waxa weeye xisbiyadii ku heshiiyeen siyaasaddu Waan gartay.
waanu sugayno ixtiraamayno ka shaqaynayno inay suurtagal noqoto xilligaas inuu suurtagal Waan gartay.
waanu ka shaqaynayno waan gartay laakiinse i- wixii sharci baan ku talagelin haddaan hadalkaaga yaro tixraaco waxaad tidhi dib u dhaca doorashada een, eh, s- mas-uuliyaddeeda meelo kale aad u yarriixriixday laakiin miyaena idinku dalka u talinin guud ahaanba oo miyaan madaxweyne u ahayn marka waxaan oo dhan laysku soo xooriyo cidda mas-uulka ka ah inay qabato doorashada oo een, dadkan kale ka hoos shaqeeyaan macnaha shaqada hala kala lahaado laakiin miyaan miyaan miyaanay xaggiinna eedda usoo wada riixmayn marka laysu soo wadageeyo ee, waalow ee, mas-uuliyaddu runtii ee, bicid baa u idman oo ee, anigu commissionku kii horena wuxuu tilmaamay wakti uu xidhiidh ku yahay kii dambe ee la doortayna anagu wakti naguma habsaamin oo waanu bedejinay oo waanu qabanay shuruuc waxay ku shaqo lahayd waa gudbinay dhaqaalo wixii loo baahana waa gudbinay marka anagu waanu diyaarinay laakiinse way dhacdaa waktigu inuu inuu suurtoobi waayo oo qabsoomi waayo marka waxaan leeyahay war waktiga haddii soo gudagalay annaga foolka iyaga mahayn anagu se waxaan u diyaarin u diyaargarownay doorasho ee waxaana kuu cadaynaysa oo kale aan kutusayaa ee, anagu doorashadii u dambeysay ee, waxaanu meel walba kaga soo baxnay anagoo sidaa madaxweyne khamaasa ugu talagalay meel walba namberodman kaga soo baxnay haddana waxaanu aaminsannahay oo boolka iyo foodka la qaadana mar walba muujiya inaanu ku horeyno waxa weeye bulshada kalsoonideeda inaanu ku horeyno marka maadaamaanu ka haysan had iyo jeer annagaaba jeclayn inay soo degdegto oo la qabto doorasho because waxaabanu haysanaa kalsoonidii bulshada marka marnaba ka warwareegayna lakin so ixtiraamaynaa waktiga iyo iyo iyo farsamada ciddii gacanta ku haysay iyo waktiga ay ku dhacda baanu ixtiraamayna lakin se annagu waxaanu jecellay ku socodsiinayna dalka intaana ku weydiin su-aalaan mid ka mid a dhegeystayaasha london naga soo biray aan siiyo fursadda Een, magacaaga waad mahadsantahay ismaaciil farshar magacay waxaa la dhahdaa iid muuse waxaan kala soorayaa dalka ingiriiska oo salaamayaa xirsaxa jecale wasiirka laba su-aalood baan jecelahay wasiirka inaan weydiiyo somaliland qof kasta meel meel kastuu joogo arrinta doorashadaa xaganaysaa xirsi wuxuu sheegay mas-uuliyadda doorashadu inay baarlamaanka qayb ka mid a ay ahayd horta waxaan leeyahay waxa ila yaro muuqata arrintu mas-uuliyad wadareed ma aha doorashadu dowladda u xil saaran inay doorashada qabato Een, ha ka dhigin dowladda mas-uuliyaddeedii inay tahay mas-uuliyad ummaddu la leedahay wadankii waxa u ya- arrintu waxay u yara muuqanaysaa meesha wadanku marka inaanu maamul lahayn ama ay fawdo tahay sheekadu waxaan weydiin lahaa wasiirka miyaanay u yara muuqanin markaad leedahay doorashooyin horaanu soo galay oonu ku soo guulaysanay inaad weli xabsi ugu jirtaan matalan inaad waxaasaan ahaan jiray aad leedihiin doorasha in Waan hor gartay.
taalla dadku ma aqbali karaan macnaha een, doorashadii xilligeedii wax kale ayaa hor istaagay inay qabsoonto iminka goormaa doorashada qabanaysaan saacad wasiir ee waa waad mahadsantahay ismaaciil dhegeystu waa mahadsanyay waana ee, ku ixtiraamaya ra'yigiisa lakiinse waxaan leeyahay waxaas lagaa dawaa hadhay dalku maamul iyo iyo hoggaan baa ka jira oo hogaamiyaha qarankuna waxa loo doortay silaanyo waxaanu ilaa hadda ee, dalka uu ku maamulaya nidaamkii dalka iyo shuruucdii dalka ayuu ku maamulayaa waxaan leeyahay dhegeystaha ee, sidaa markii hore uu sheegay baan ugu celinayaa waan leeyahay si waxaan dhegahaaga u furo annagu doorashada waxa xil naga saaran yahay inaanu diyaarino hogaaminteedii iyo qorshaheedii iyo ciddii wadi lahayd commishinkii hogaamin lahaa waa samaynay dhaqaalihii waa meel dhignay shuruucdii waa soo saaray markaanu intaa samayno commisshinku assessment buu sameeyaa uu leeyahay waktigaasaan ku qabanaya marka anagu kuma qabsano ee wixii uu la yimaado baanu la eegna commisshinku assessment buu sameeye wad- wuxuu wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasha ka qabsoomi karin muddo sanada ayuu sheegay in doorashada ugu horeysa la qaban karo markuu xilligaa soo saaray ee uu yihi xilligaasaa la qaban karaa waxaanu ku nidhi waayo anagu waanu gudbinaynaa sideedii baanu gudbinay waananu ixtiraamnay madaxweyne waa soo dhaweeyey laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan ama wax ka bedelaan guursiga waa sharci iyagaa waxa weeye galay way eegeen assessmentkoodii bay la eegeen iyaguna waxay ku dareen sideed bilood ay leeyihiin ee waxaan u aragnay doorashooyinku inay culus yihiin aragtidooday ku bayskareen dadkooda maqlayay ay yidhaahdeen xilligaasaan ugu talagalay extensionkii kii waxaa dhacday ee annagu waa kii baanu ixtiraamaynaa oo ku shaqaynaynaa balse waxaa soosa ka maray wadahadal ay yeesheen xisbiyadu oo ay wax ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen weli la- lama sharciyeyn haddiise la sharciyeeyo ka sharcigaanu ku socnayna haddii kalena ka shar- mar walba sharcigaanu sharcigaaban ayaanu tegayna Een, dhegeyste kale ayaa haatan magaalada buuhoodle naga soo biray Een, bal magacaaga waxa waan waxaan waxaan ahay xalo daktarootoda buu hodleen ismaaciil farsarow waan gartay Een, wasiirku ku maqlayaa haddaad su-aal haysid marka hore wasiirka waan salaamayaa mudane xasan cadaxaasi wasiirka madaxtooyada somaliland waan salaamaya xasan xaaji cali su-aashan wey- weydiinaya waxay tahay wasiir dhawaan toddobaadka gudihiisa waxaad booqateen magaalada laascaanood baad booqateen laamiyo iyo mashaaricaad ka halkaa ka dhagax dhigteen laakiin dad badan oo gobolkaa ku nool ama een, xataa maamulka khaatimo een, maamulka maamulka khaatimo iyo dadka deegaankaasi waxay aaminsan yihiin inaanay ku qancahaynin laamiyadan iyo mashruucay mashaariicaha ka dhigsan gobolka sool oo somaliland ay kasoo horjeedaan waayo dad badan ba waxay leeyihiin somaliland ma rabno barnaamijkan hose wado oo way kasoo horjeedaan siyaasadiina dadna wayna taageersan yihiin marka ay- een, sida sidoo kale maxaa somaliland ugu qorshaysan inay xukuumadda maamulka khaatimo wadahadal la gasho wadartaa oo professor caraf lif galay madaxweynaha warka khaatimo sida uu ka sheegay een, shirkii cadaado u dambeeyey oo Waan gartay, kale uu waan gartay.
sheegay in waqooyi een, uu raadinayo een, midnimadiisa oo uu xablalkaa ka hadlay uu ka sheegay marka oo waqooyi isagoo raadinayo oo waqooyi la mideynayo labadaas sooleed baa raagu jiray amsana diga jawaabtay saaran waan gartay wasiirka ee waad mahadsantahay ee, waxaan u arkaa runtii inaad iweydiisay laascaanood iyo safarkaygii ugu dambeeyey mashaariicdan ka fulinay iyo aragtida waa dadka adigu adigu cabirtay laakiinse waxaan leeyahay adigu kamaad qaadin dee taysi annagaa joognay de adigu dawaadigiyo waan ka maqanay de annagu waanu joogno dadka maanaan ku arag waxaan ku qanacsanayna waxaanu kala kulanay soo dhaweyn iyo sharaf aan waayeelkeedii iyo odayaasheedii iyo ee, culimadeedii iyo madaxdeedii kala duwanaa aanu aragnay waanay soo dhoweeyeen waanay nagu hambaliyeeyeen mana aha waxaanu qarinay gu- dee meel madow kula kulannay saxaafadaa soo tebinayso dadkoo dhan waa arkayay marka dee xaqaa'iqa jira waxaa kaa ee, waxa weeye qolyaha kale aad ka hadashay anagu maamul layada khaatumana ma ictiraafsanin maamulkaana ma ictiraafsanin annagaa meesha ka talina dowladda somalilan layada ka talisa ee ee, waxa weeye maamul kale oo aanu anagu aqoonsanahay oo halka ka aqoonsan oo nala taliyo oo talada nagu haystaana ma jiro balse dee mucaaradadu way jiri kartaa hargeysana way joogaan meel walba laascaana way joogaan meel walba way jiraan dad mucaarad ku ah ra'yiga iyo fikirka ku ah waana laga yaaba qaar dowladnimadaba ku ah in la marka waxaa la yidhahdaa dee democracyga waxaa la yidhahdaa majority rule is minority right dadka hadla ee ka hadla aaraa ka hadla dee rightskooda ay leeyihin lakiinse waan gartay majority-ga somaliland waxa laisku laisku raacsan yahay oo laisku raacay ee, nidaam la yihahdo somaliland waana lagu wada socdaa shan sano kadib adigu waxaad sheegtay waxqabadkii xukuumadda iyo wixii aad qabateen laakiin doodo ka duwanna way jiraanoo dadka qaarkood waxay ka hadleen waxay leeyihin shan sano kadib n waxa markii ugu horreysay doodi ay gashay xitaa midnimadii dalka ama intii somalilan ay ka talin jirtay oo tusaale ahaan n dadkaasi waxay qabaan in bariga oo kale lagaga dhawaaqay khaatumo state markii ugu horreysay iyadoo aan xukuumadda idinka horreysay aan arrintaasi aani jirin haatanna maamulkaasi uu dee dhinacaas oo kale lagaga dhawaaqay n galbeedka oo kale waad og tahay jabhadda laga soo sheegayo iyo muranadii ka dhashay dhowaan oo dee x- arrinteeda aad dareensan tahay adig qudhaadu marka arrimaha la eego miyaanay u muuqan kuwa miisaan leh dadka doodaas qaba maxaad ku qancin lahayd maya wa- waxaan ku qancinaya sidaan iminka sharaxayay ee, waxa weeye waa laga yaaba way jiraan dad dee aragtida kaaga duwaniyo ee, dad qaar baaba dee xamar joogo aragtida kaaga duwan laga yaaba lakiinse waa ka ashkaas ahaan wixii somaliland jiritaankeedii lagu heshiiyey waa sideedii ma- ee, hadday tahay somalilandna gobolladeeda iyo degmooyinkeeda way ka talisaa ee, oo taleedii iyo ciidankeedii iyo ee, waxa weeye maamulkeedii iyo dowladnimadeediiba way joogaan mana jiro wax hagaldaca ama ama ama ee, jabniina ama waxa weeye dhibaato oo institutionskii dawliga ahaa jira ee institutionskii dawliga ahaa ku dhacay ma jiraane way way shaqaynayaan dad Waa- aragtida ku kala duwanna way jiraan oo mushkiladba waa la isqanciyaa waktigana waa waktigii dialoga iyo dadku inay wada hadlaan waxaanu qof walba ugu yeedhaynaa miiska kaale aan wada hadallo soo fadhiiso adigoo somaliland aan wada hadallo waxaa doonaysa in lagaa qanciyo farta noo saar waana lagaa qancinaya qofna la khasbay qofna qura qaaradii caaradii lagu lagu jojoobi maayo lagu meel marin maayo dhegeysto kalaa ku jira oo dhegeystihii ugu dambeeyey Een, bal magacaaga magacaygu waxa weeye axmed gure aadan waan salaamayaa marka hore wasiirka iyo eh, daadiyaha barnaamijkaba su-aasha aan qabaa waxay ku saabsan tahay mudane wasiir eh, wadooyinka anigoo idinka mahad celinaya inaad wadanka kusoo celisaan runtii barnaamijka inay dadku isku tashadaan oo ay wax wada qabsadaan Eh, sida runtii ah wadanka waxaa ka soconaya em, wadooyin ilaa sideed ama toddoba wado oo waaweyn miyaanay idiin muuqan inay baahday eh, awooddii aad ku fulin lahaydeen eh, inaad hal mashruuc eh, qaadataan ama aad muhiimad siisaan priorities aad siisaan eh, hal mashruuc oo waddadaasi marka ay dhammaato aad kalena u gudubtaan wasiirka way wa- waa mahadsan yahay walaalkay axmed ee, waad mahadsan tahay runtii ee, ho- horta marka hore waxaan isleeyahay malaha ee, wuu garay walaalkay in wadooyin badan la wado horumar badan la wado dadkiina bulshadiina lagu jiheeyey oo loo jeediyey inay wax qabsadaan waxaan leeyahay taa lafteeda horumara haddaad eegto aada usoo noqoto wadooyinka iyo qaabka waxqabadka wadooyinku waa waa run waa yani qaara dowladda wada qaara bulshada ayaa iswado oo yani wadata dowladuna contributions bay ku bixisaa ee wadooyinka saddex do- ee, saddex wasaarad ee, saddex ee, maxaan leeyahay ee, wado oo aanu wadnay oo ahayd wadadii boorame iyo wadadii ee, waxa weeye ee, meesha la wajaale iyo wadada ceeri gaabo laba way dhamaatay ee, hadday tahay wadadii ceeri gaabana gacantaanu ku haynaa oo meel aada u fiican bay maraysa sida markii horeba sharaxayay boqol iyo konton kilomitr baa wax dhammaaday oo la- ee, bahalka la yihahdo ee, la saaray bayskii iyo- iyo sabayskii la dhisay daamurkiina qaarkood la saaray ah wa- waxaana dul yaalla meel walba yaalla daamurkii oo daamurkii oo ah inta keliya dibadda laga keenayo waxaanu eegayna maxaa dibadda laga keenay maxaase gudaha laga keenay waxa kale oo dhan wadada waa dhagax iyo ciidda halkan inoo yaala waxay u baahan tahay inaynu farsamadeeda iyo qalabkeeda la nimaado qalabkiina wuu inoo yaala laakiinse daamirkoo dibadda laga keenayo waxaanu keenay laba markaboo daamira oo konton kun oo eh, barmiil ku dhow hadday caynkaa tahay focuska aad doonaysa inaanu saarno yes focuska wadada ceerigaabaanu saarna iminka balse eh, wadooyinka kale ee la wado ee bulshadu wadana maanaan ka gaabine mid walba markay wax qabtaan anana wax leeg baanu doonayna inaanu ugu darro waxaananu ugu daraa mid walba yani inta ay qabtaan in leegana ku dhow baanu isku dayna inaanu ugu darro waxaa la yidhaahdaa xukuumaddan iminka jirta waxyaabaha laydinku yarxanta waxaa ka mid ah een, eh, dhinaca dhaqaale urursi ba qaar badan oo wasiirada ama xubno kale aada loogu eedeeya oo waxaa la yidhahda der eh, dilaalkaad maqlaysaa ereyada aadka loo maqlo een, waxaad maqlaysaa hebel baa ma garanaysa waxaa dilaalaya hebel waxaa mashruuc buu lacag uga dan leeyahay een, dooddaas ad aragtaa Eh, waxaan arkaa doodaas dood qaldanoo ma jirto runtii wax eh, waxa weeye eh, dowladda lagu eedeeyo oo musuq maasuq ama cid wax eh, qaadatay ama wax la baydhay Eh, waxaan u arkaa inay inay dood qaldan iyo eedeyn qaldan tahay waxaana kugu cadaynaya meesha wax laga qaataa dee ma biirto ma korti anagu budgetkii hadduu haddii wax laga gurto dadku gurtay oo la boobay oo aan la kaydinaynin waxa weeye ismuu dhaleen oo muu tarmeen marka meesha ma wada gasho budgetkaygii waxaan kasoo qaadnay afartan milyan laba boqol oo milyanna waana marina waana qaadateeno waa la boobo dad baa qaatay Eh, anigu eh, waxaan u arkaa runtii inay dood qaldan tahay oo aan sax ahayn qof qaladkiisu yani ma aha wax qof waa qaldan Waan kartaa bashar weye dadku oo ma odhan karo eh, dadkoo dhami ma qaldamaano waa malaayig ma odhan karo laakiinse waxaan leeyahay commonly yani ma jirto wax eh, ama siyaasadna oo ah ama shaayac ahoo fiday oo faafsan een, waxaad dhowr jeer kusoo celcelisay n- waxaanu kordhinay dhaqaalihii noloshiina waan kordhinay een, mushaharkii baan kordhinay laakiin dooda kale ee barbar taalla waxa weeye dhinaca kale noloshii baa qaaligarowday oo wixii kon- shan labaatan dollar ahaa konton dollar buu maray way labanlaabay sicir bararkaa labanlaabmo aada looga cabanaya magaalada hargeysa marka maxay taraysaa haddii mushaharkii la kordhiyey laakiin sicir bararkii noloshii ay weli een, kordhay miyaan taas ahayn waxba qofkii looma kordhin Eh, maya runtii waxaan u arkaa sixir bararku inuu inuu yahay waxaan fiicnayn laakiinse eh, waxaan kuleeyahay sixir bararku waxa laga yaaba waa waa buunbuunine eh, isma barbar laisma barbar dhigi karo waxa la qabtay iyo waxa kordhay iyo sixir bararka intuu inta ka jirta lacni laba la isbarbar dhigi kara maaha uu jirtaa hadduu toddoba kun ahaa oo aanu eh, toddoba kun ama toddoba kun oo waxla uu ahaan jiray halka doolar iminkana toddoba kun iyo shan boqol toddoba kun iyo dhowr boqol baa laga yaabaa inuu intaa dee kun ku kordha ama intaasoo ku kordhay iyo labanlaabka aanu labanlaabnay dhaqaaluhu yani isma kifayaan waa inse runtii waxaanu la tacaalaynaa oo aanu ka shaqaynaynaa aanan garwaaqsanaya wixii eh, jira ee xerbara sidaanu eh, uga qaban lahayn waanu la tacaalaynaa waxaana jira guddi ka shaqaynaysa hawshaa oo guddoomiyaha baanka iyo eh, wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo planninka ay ka mid yihiin oo aada looga shaqaynayo
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eg xubintii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan tan iyo intii barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan digdiir tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystayaashana waxayna la socotiinaya ismaaciil xuseen farjar halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington dhankaas iyo puntland mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa mar kale dhaliilay xiriirka u dhexeeya maamulkaas iyo hogaanka dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha puntland ayaa sheegay in maamulkiisu ka shaqayn doono sidii aanay muddo kordhis u dhici lahayn uga dhici lahayn soomaaliya sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka hadalladan ayaa waxay ka mid ahaayeen khudbado ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka puntland oo lagu maamusayey sanadguradii toddobiyo toddoba toddobiyo tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay puntland oo xalay lagu qabtay magaalada garowe haddaba warbixin umuurtaasi ku aadanaya waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyaha v o a nuux muuse brijeeb
sanadguuradii toddobiy tobanaad ee asaaskii puntland oo xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka hadlay madaxda puntland iyo dhanka dhaqanka iyagoo diiradda ku saaray guulihii puntland ay gaartay iyo wada shaqayn la-aanta puntland iyo dowladda federaalka islaan ciise islaan maxamed oo ka hadlay xafladii xalay ayaa ku dheeraaday in puntland looga baahan yahay inay ka shidaal qaadato wixii soo maray iyo arrimihii lasoo wajahay si looga fogaado dib u dhac horay loo soo maray islaan ciise ayaa sidoo kale la hadlay dowladda dhexe iyo puntland labadaba soomaaliya waa salaamaya waxaana u rajaynayaa nabadgelyo naxariis iyo nolol wanaagsan midda ay ku jirto in ilaahay ugu beddelo waxaana leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa qori keligii ma belbelo soomaaliya magac kasta ha sheegato waxaan ku soo dhowaynayaa oo ugu baaqayaa in qof kasta ama gobol kasta ama guri kasta inta gurigii kale ka maqan yahay ama gobolkii kale ka maqan yahay ama qofkii kale ka maqan yahayba in qaybi ka maqan tahay oo uu yahay qorigaas aan keligi belbelayn waxaan hadalkayga kaga baxayaa kabaalla iscuskaday caynka waxaa loogu gijaa yanha isceshadeen ciidankooduna ha wada jiro reer buntlandow kabaalla iscuskaday waa inaad noqotaa niin oo wixii dantiinna aana ka wada u wada jirtaan wixii dantiinna aan ahaynna ka wada jirtaan xaal iyo xaajaba allah inoo suubiyo gudoomiyaha baarlamaanka puntland siciid xasan shire oo madasha ka hadlay ayaa isagana arrimaha puntland ka sokow ku dheeraaday xiriirka iyo wada shaqaynta puntland iyo federaalka ee aan wanaagsanayn waxaa ka sii daraaba dowladdii awal puntland dowlad ku meel gaara bay wax la tuurtuuran jirtay oo markay ka abaaldhacdo iska dhicin jirtay midaan ku meel gaar ahayn baa timi unbaan naydkii haysata dowladnimo oo warqadaan laga daba saxiixi karin oo kelmad laga daba odhan karin sharciyad haysata kama helin puntland abaalkay ku lahayd puntland marka waa laga wada faa'iiday soomaaliya dhan ba ka faa'iiday soomaalina kollay uma amaalgudin baan anagu leenahay laakiin waxay la tahay dee soomaali inay wada og tahay oo cid uunbaa u og maanta haddii alla idmo anigu waxaan ku talinayaa puntland waa soo daashay toddobiyo toban sannood bay soomaali raadinaysay soomaali annagu waa ka tegaynaa hadda odhan mayno laakiin puntland waxaan ku talinayaa haatan madaxda fadhida iyo kuwa damacu ka hayo puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dambeeya in iyada dib loo dhiso oo bal iyada laga fekero madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay xafladii xalay ayaa tilmaamay in toddoba iyo tobankii sano ay puntland jirtay ay dhinacyo badan guule ka samaysay puntland toddobiyo toban sano oo wanaag ah toddobiyo toban sano oo horumar ah toddobiyo toban sano oo dowladnimo gaamurtay ah ayaa u go-day waxaan rajaynayaa in sanadka sanadkiisa kale aanu ku gaarno baraare nabadgelyo horumar toddobiyo tobanka soo socsoona puntland meesha higsanayso himaladeedana ay ka mir dhaliso kana rumaysa ayaan rajaynayaa madaxweynaha puntland ayaa sheegay muddo sanad iyo siddeed bilood ah oo ay shaqaynaysay dowladiisu inay guulo ka gaartay dhinacyo uu amnigu ka mid yahay ciidamada puntland ayuu sheegay in ilaa hadda ay dagaal kula jiraan al-shabaab guulana ay ka gaareen mar kale ayuu ugu baaqay inay ka tanaasulaan fikirka shabaab dhallinyarada ka tirsan ee ka dagaalamaya puntland uuna cafis u fidinayo cid kasta oo ka tanaasusha fikirkaas cafiskaasoo ku eg muddo bilah fikirka khaldan ka soo horjeeda diinta islaamka lidku ah bini'aadanimada cid kasta oo ka tanaasusha waxaan diyaar u nahay inaanu soo dhowayno waxaan marka anigoo fursaddan maanta sanadgurada toddobiyo tobnaad ee puntland ka faa'iidaysanaya ugu baaqayaa in aan siino cafiskii u dambeeyey cid kasta oo ku mashquushan dhibtaas soomaaliyeed iyo dhibtaas puntland madaxweynaha puntland ayaa dhanka kala sheegay inay soo gebagabeynayaan dhowaan qaybo ka mid a horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada diyaaradaha iyo wadooyinka madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo kala fogaanshaha puntland iyo federaalka waxaan raadinaynaa soomaali wanaagsan soomaalinimo midda hadda jirta ka wanaagsan ayay puntland doondoonaysaa laakiin si loo helo soomaalida cusub si loo helaahi waxay u baahan tahay liaders cusub taas micnaheedu waxaa weeye waxaan rajaynaynaa puntlandna ku dadaalaysaa kana qayb qaadanaysaa in bisha agost laba kun iyo lix iyo toban soomaali ay hayso gaan cusub oo ka mira dhaliya kana tarjumaya himilada dadka soomaaliyeed micnaheedu ay tahay marka waxaa weeye in cid maanta ku darsan karta xukun aysan jiri doonin ayaan rajaynayaa taasna puntland diyaar bay u tahay waana ku dagaalamaysaa waana ka qayb qaadanaysaa puntland waxay ku baaqday in dib laysugu yimaado wadahadal soomaalida islamarkaana ay martigelinayso waxaan ku baaqaynaa marka annagu haddaan reer puntland nahay soomaalina aan raadinayno in ay soomaali isugu timaado dib dambe isugu timaado waxa la yidhaahdo conferenceka amase madal ah national dialogue amase soomaal ay ku wada hadasho in dib dambe la isugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa puntlandna diyaar bay u tahay inay martigeliso in mar dambe soomaali isu soo laabato kana wada hadasho ayaheeda maadaama aad moodo in waddadii dhabtahayd laga leexday iyo wanaaggii la raadinayay laakiin puntland diyaar uma aha qorshe dan shaksi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof amase group diyaar uma aha muddooyinkii ugu dambeysay waxaa muuqanaysay in dhinacyo badan ay kusii kala fogaanayaan maamulka puntland iyo dowladda federaalka nuux muuse birjeeb v o a garowe
washington ayaa dhegaystayaal nagala socotaan maamulka gobolka gedo iyo qaar ka mida ururada bulshada rayidka ah ee kasoo jeeda deegaanada jabooyinka ayaa lagu soo waramayaa inay dhaliileen ansixinta dastuurkii lagu ansixiyey magaalada kismaayo dhowaan dastuurkan ayay ansixiyeen ergooyin ku shiray magaalada kismaayo eedahaasi haddaba waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubba saharaa cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay kadib markii dhowr cisho muddo ah ay ka socotay magaalada kismaayo shirar looga arrinsanayay dastuurkan ayaa waxaa erge ka kala socotay saddexda gobol ee maamulkaasi uu kulmiye ay ansixiyeen dastuurka maamulka jubba uu yeelanayo durbaba waxaa soo baxaysa dhaliilaha iyo mucaaradada qaar ka mida dadka dega deegaanada jubbooyinka ay kala hor imaanayaan dastuurkan gudoomiyaha gobolka gedo oo la sheegay in erge ka socoto gobolkiisa ay ka qayb galeen ansixinta dastuurkan maxamed cabdikaliil ayaa isaga iyo saraakiil kale oo ku wehlinaya degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa shir jaraa-id oo ay qabteen ay kaga hadleen aragtidooda dastuurkan waxaynu qabanay shir jaraa-id shirkaa jaraa-id waxaa siyaasiyiin laaqaansada maxamuud siidaadan gudoomiye ku-xigeenka gobolka maxamed awlibax oo kale oo nin siyaasi ah odayaashii dhaqanka dhammaan saraakiishii muxuu ahaa howlgalka midaysan ku wada jirtay gudoomiyaha ahlusunna waljameeca waa u dhannahay shir waxaanu cambaaraynaynaa kooxda weli afduubka isku dayaysa waktigan uu ka dhammaaday waxaynu rabnaa in jubbaland ay yeelato dowlad loo dhan yahay oo wadaag ah dadka wada deganna ay wax qabsadaan niman kismaayo keliya joogo oo aana degmo kale u gudbin in xilligaa dadku mar labaad ay afduubaan oo igad magaceeda dad ku hadlay sida faad cabdi afay uu ka been sheega dastuurka muxuu ahaa sharciga agreement abdisababa uu maanta ka been sheego aada iyo aad baan ugu xunnahay beesha caalamkana waxaynu ugu baaqaynaa iyo dowladda federaalka ah in dadka jubbooyinka wada degan ee soomaaliyeed aan mar labaad mugda la gelin waa gartay degmooyin ka tirsan gobolka adiga haatanba aad joogtay gedo in ay ka qayb galeen erge ka socota shirka maxaad kala socotaa lagu ansixiyay dastuurka ma jirto ma jirto walaal ma jirto odayaasha degmooyinka gobolka gaday dadka degan wax la yaqaan weeye annaguna qayb kama ahayn gadoo dhanna qayb kama aha waxa weeye dadka halkaa la iskugu geeya dad la garanaya maaha wixii horey loo samayn jiray oo muxuu ahaa gacanta ii taagada ahayd weeye taasi waxay muxuu ahaa horseedaysaa in dadka jubbooyinka degan ee soomaaliyeed la afduubahaya ayay calaamad u tahay haddaba isagoo isaguna ku sugan magaalada kismaayo ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere uu isna ka hadlay didmada dastuurkan iyo eedaha loo jeedinayo maamulkiisa ee ah inaysan jirin ciday kala tashadeen markii horeba annagu eedaasi ma maqlin mana jirto dastuurkaasi waa heshiis ay samaysteen bulshaweynta ku dhaqan jubbaland ka kooban saddexda gobol gedo jubbada dhexe jubbada hoose broseska looga baahnaa si rasmiga u maray runtiina aad iyo aad wax miro dhal ah oo miro dhal ah baa ka soo baxay si buuxda ayaa ergooyinka ka yimid goboladaasna ee maanta u ansixiyeen ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna u arkay in ansixinta dastuurkan ay ahayd midaanan loo marin wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay madaxa hay-adda fanola human rights ee gobolada jubbooyinka cali baashi cabdulaahi cigaal ayaa isagoo gudaha dalkani maraykanka isna ku sugan waxa uu sheegay in bulshada rayidku aysan ku yeelan doorkii ay ku lahaayeen eegista dastuurkan iyo ka qaybgalkooda wuxuuna sheegay in xafiisyadooda ka tirsan gobolada jubbooyinka aysan jirin cid kala soo xiriirtay bulshada rayidka si ay markaasi qayb uga noqdaan ururada bulshada ee gobolada jubbooyinka kuwa jubbada hoose kuwa jubbada dhexe iyo kuwa gedo intaba ma jiraan dastuurkana xilliga lagu soo beegay ansixidiisa ma ahan waa xilli waxaan dhihi karnaa saasiyad badani ay jirto waxaan dhihi karnaa xilli aan ku habbooneyn in maanta la ansixiyo dastuur iyadoo magaalada kismaayo gudaheeda aan aan la dhaafi karin in la yidhaha dastuur baa la ansixinayaa waxba kama duwana lixdii madaxweyne la sheeganayay waxba kama duwan isku dhacyadii hore oo dhacay mid ka mid ah ayaa iyana sidoo kale laga yaabaa inay dhacdo efaction badan buu keenayaa khilaaf badan buu keenayaa dastuurkaas hadda la ansixiyey sababtoo ah looma wada sino cabdiqaadir xaaji maxamed luga dheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba ayaa mar kale waxa uu ka jawaabay aragtida ku aadan in ururada bulshada rayidku aysan door ku yeelan eegista iyo ka hadalka dastuurkan islamarkaasina maamulku ay qoreen ansixinta ergadiisuna ay iyagu soo xuleen dastuurka sidiisaba wuxuu kasoo xunkumay oo kasoo bilowday bulshada rayidka ah iyaga ayaa gacanta ku hayay aqoon-yahano ku xeeldheer sharciga ayaa dejiyey oo qoray iyaga ayaa maamulayay gaarsiiyayaal fudeeyayaal sharci yaqaanaha ayaa degmooyinka jubbaland ee gacanta ku haysa wada aaday shacabka lagala soo tagtay talooyinkooda lasoo aruuriyey waa la isugu yimi kismaayo ergooyinka haddana dib loogu laabtay ergooyinka matalaya saddexda gobol oo isugu jira bulshada rayidka oday dhaqameedyada aqoon-yahanada deegaan walba degan walba dadka matalaya ayaa misana ergooyinka laga soo doortay kismaayo la isugu keenay ayaga ayaa ka dooday talooyinkooda soo aruursaday ayaga ayaa ansiiyey waxaana saldhig u ah dastuurka samayntiisa bulshada rayidka ayaa maamulaysa maamulkeenna hal kaalin ama laba unbuu ku lahaa inuu waxyaabaha qaar fududeeyo iyo inuu ammaanka sugo meel kale ee maamulka oo kasoo galay haba yaraatee ma jirto marka bulshada rayidka ah kaalinta koowaad ayaan oran karaa iyo ku lahayd samaynta dastuurka dowlad goboleedka jubbaland horey ayaa waxaa u jirtay muran ku salaysan habka xulista iyo doorashada xubnaha baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee jubbaland iyadoo taasina ay sabab u noqotay in baarlamaanka dowladda federaalka ay mooshin kala horyimaadaan maamulka xubnihiisa baarlamaanka dabeetana ay taasi dhalisay khilaaf labada dhinac ee dowladda iyo maamulka jubba dhex maray
sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
waa tahay weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo galabtan ay si wada jira u daadiinayeen sare cidle iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga soomaaliya waxa ay hodan ku tahay wax soo saarka beeraha kalluumaysiga iyo xoolaha nool kadib markii ay soomaalidu ku baraarugeen kheyraadka dalkooda ayay ganacsatadu waxay bilaabeen inay furaan maqaayado lagu iibiyo raashinka dalka kasoo ga-a oo keliya faarax garaad macalin waxa uu maqaayad lagu iibiyo raashinka wadaniga loo yaqaano uu ka furay xaafadda buulaxaabley ee magaalada baladweyne bilowgii fikradda ganacsigan ayuu uga waramay barnaamijka ganacsiga ee v o a halkan waa horta waa restaurant cusub oo ku cusub gobolka hiiraan lagana furay maalintii ciidda aheedee gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan taas oo ka dambeysay kadib markii aan ogaanay shacabka ku dhaqan magaalada dalab badanoo nagaga yimiday inay u baahan yihiin raashinka wadanka laga isticmaalo ama wadaniga loo yaqaano kaasoo muxuu ahayto dalab badan oo shacabka xaggiisa markuu nooga yimid aan samaynay waa ka aqbalnay raashinkaas marka waxyaaba uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah sida muufada loo yaqaano tinaarka sida digirta caadiga ah sida digirta qayiran ama micnaha soomaalida u taqaana falfaliirka raashinka la yidhahdo koostada oo caleen ah oo baxdo oo iyadana la kariyo oo koosta la yidhahdo waa sameynaa maxaa waxyaabahaas oo dhan waa sameynaa waxyaabaha kaloo sameyna waxaa ka mid ah in caanihi iyo freesh ah sida geela iyo wixii lamid a aan sameyno dhinaca hilibka marka aan wax kaaga tataabto asagana waxaan sameynaa digaag oo kaleeto waan sameynaa waxaan kaleeto sameynaa maxuu ahayto kalluunka oo webiga nooca webiga ah maadaama aan joogno gobol maxuu ahayto webi uu dhex maro kalluunkaas waan sameynaa hilibka kaleeto xoolaha caadiga waan sameynaa marka dadka aaday ugu rayaaqeen way soo dhaweeyeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa in haddii ilaah yidhahdo aan kor usii qaadi doono raashinka dalka oo aad bilowdeen inaad samaysaan ma yahay dadku miday aad u jeclayseen mise hadda ayaad doonaysaan inaad dadka bartaan dadka way ku qanceen markay arkeen dalab badan ayaga xaggooda nagaga yimiday haddana way ku qanceen dadka weliba waxaan sameynaa delivery wax la yihahdo wareejin oo aan qofka aan u geynin goobtiisa ganacsiga asagoo jooga shaqaysanayo aan tegaway wax la yihahdo aan u samaynayno caaniyo qabo loo geynayo raashinkiyo kulul loo geynayo fresh ah saacaddaas oo u baahan yahayna uu ku helaayo asagoo jooga goobtiisa ganacsiga ah si fudud ayadoo wax tansiilaada aan la dul saaraynin waxyaabahaas waa sameynaa dadkana maxaa wayta aad ayay usoo dhaweeyeen furitaanka maqaayadan cusub oo laga furay maxaa wayta magaalada beledweyne maalintii ciidda aaday ugu rayaaqeen way soo dhaweeyeen meelaha aan geyn waxaa ka mid ah goobaha ganacsiga sida maxuu ahayto shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha xawaaladaha maxuu ahayto suuqyada caadiga ama qandalka loo yaqaano ama kan raashinka caadiga lagu iibiyo kama cunta lagu iibiyo suuqyadan kaleeto waaweyn oo laamiga iyo ku yaallo sida cisbitaalka kaleeto oo aad dareemi karta dad bukaan inay joogaan meelahaas o dhan waa gaarsiinaa ilaa iyo maxuu ahayto dadka inta u baahan yihiin magaalada waan gaarsiinaa insha allah waana ku dadaali doonaa inaan sii ballaarin haddii ilaah yirahdo marka qofka raashinka loogu geynayo meesha uu joogo magaalada bannaankeeda ha noqoto ama gudaheeda wax qarasho lagu kordhi maa jiro maya waxa lagu kordhinaya ma jiraan waxa waaye kan yimaado waxa uu ku cuno ayaa kan loo geynayana uu ku cunayaa sababtoo waa custom soo dalbaday taleefon raqam ayaa meesha ku jiro nambarkaasuu soo garaacayaa waa loo fududaynaya waa loo qaadaya isla taimkaasi xilli walba uu u baahan yahay qofka oo maalin ah waa loo geynayaa laakiin habeenkii ma aana shaqayn annaga maxay tahay marka faa'iidada aad ka helaysaan qof in goobtiisa ganacsiga joogo raashin lagu geeyo maxay tahay faa'iidada aad ka helaysaan haddii aadan lacagta kordhinayn waxyaabaha aan ka helayna waxa waaye een, dadka waxay u baahan yihiin dalka waxa ka baxay ayay u baahan yihiin qofkana waa mashquulsan yahay oo ma soo bixin karo marka een, qofka laftiisa tixgelin uu leeyahay qofkii ku yimid ee shalay wax kaa isticmaalay maanta haddii uu ku yidhahdo war waxa baa u baahanahay waa in delivery loo sameeyo oo janis lagu bixiyo waa muhiim sababtoo waa custom xilin uu ku imaanayaa xilin hala ii keeno ayuu leeyahay marka tixgelin ayuu ku mutestay in loo geeyo fadhigiisa loogu geeyo marka raashinka dalka ka soo baxa ee, waxaa u aragtaan inuu yahay mid faa'iido leh dhinaca caafimaadka maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabaha dadka ay idiin sheegeen markii ay dalbanayeen in sababahaas ay ku dalbanayaan in raashinka dalka ay iibsadaan ama maqaayad eh, laga heli karo loo sameeyo oo dadkan waan weydiino waxaan idhi maxaad ku doorateen in aan sameyno dalka waxyaabaha ka soo go-ayo waxay yidhahdeen raashinka dibadda waxaa dareemi kartaa inuu yahay een, inuusan kontroleen inta badan in uu dhacay qaarkiis qaarkiis inuu badda uu kusoo qoyey maqaayadaha qaarkood ama meelaha laga cunteeyo markii aan tagno waxaan arkaynaa yidhahdeen ama xaafadaha raashinka inuu yahay mid uusan fiicnayn marka raashinka waddanka inaad noo samaysaan ayaan rabnaa laakiin kan hadda dibadda ka imaanaya waa dareemi kartaa in micnaha kiimika ayaa ku maqan qofki wuxuu kuleeyahay raashinka haddii aan isticmaalo dhadhanna ma lahan ee, wax saxraana ma lahan laakiin kan wuxuu qofka uu ku isticmaalayaa dhadhanna wuu leeyahay sidii kaletana wuxuu ka doonaya wuu ka helaya caafimaad ahaanna wuu anfacayaa inta dowladdii hore ay jirtana waa dareemi kartaa cudurro ayaa laga kontroli jiray ee, wasaq ayaa jiri jirtay waa laga fiiri jiray laakiin hadda xilliga la joogo wax kontroola ee, oo sahlayo in la baaro ma jiraan cudurrada soo batay waxyaabaha ka mida dhiikarka ayaa ka mida sokorta ayaa ka mida gaaska ayaa ka mida dadka marka raashin dibadda laga keena maba isticmaali karaanba kan dalka ayay raadinayaan guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane od codkaas kolley ood maqashay aye saaro cabdiraxmaan oo waxaa la yidhi haddii taarkii soo dhacay uu dhowaan subax kugu yidhi gaadhiga dhaqsanaya sidaa ma dheliyo maxamed xasan kusidaamada dhinacyada xuseen la foole
markaba aduunba idu dhega nuglaayo adi soo dhaweeyo dhawicii horeen heesta macaane hadduu taarkii soo dhacay maxamed xasan xuseen lafoola ayaa ugu dambaysay idaacaddii galabnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen furaya saare cidla sidaas iyo nabadgelyo
dhaawicii horeen qabaye waxaa tahay dhaqhtaaraadii mudda iga dayayso wadi dhiirgelisay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay gaariga dhaqsanay kusidaa madheeliyo uma seexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaye kusidaa madheeliyo uma seexda dhinaco ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siibiyo mid hodane hakaa dhiibo ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siibiyo mid hodane hakaa dhiibo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.